magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey soo dhoweynta munaasabadda ciidulfidriga goobaha diyaargarowga uu ka socdo waxaa ka mid ah foornooyinka lagu sameeyo buskudka iyo xalwada oo ay dadku aad u isticmaalaan maalinta ciidda oo loogu talagalay in la cuno martida lagu soo dhoweeyo si loo wadaago farxadda munaasabadda ciidda waxaan booqanay mid ka mid ah goobaha lagu sameeyo buskudka iyo xilwada waxa ay ahayd mashquul waxaana aan kula kulannay qaar ka mid ah dadka loo sameynayo buskudka laba kiilo buskud oo ciyaalkan u samaystay waxaan ku darayaa qarfiyo heel ukun sokor iyo bur oon ku soo dhoweynayn dadka farxadda oo noo imaahay maalinta ciidda hadduu alla yidhaaho maalinta iiddaa ugu talagalay dadkii imaanaayo inaan kusoo dhaweeyo ilmaha farxadooda inaan ku raajisho maalinta iidda ah buskudkas iyo xawladaas aa muhiim ah in dadka lagu soo dhaweeyo wax kalo lama isticmaalabo maalinta farxadeed waayo si fiican waxaa aad u jecel dadweynaha dhan macalciyaalka habraha subaxda iidda qaxwo loo diyaariya dadka lagu soo dhaweynaya inta kale waanu iska allaa xuseen maxamed daahir oo ah mid ka mid ah howlwadeennada ayaa sharaxay hanaanka loo sameeyo buskudka buskudka waxaa loo sameeyaa mid kuw asoo la cajiimin kuw waa la qasaa markaa la qaso burkaa luu daraa waa la cajiimaa kadib kadib istaanbaa la saaraa markaasaa balaaga la saaraa kadib aa foornada la gelinaa wayhay ima soo qaadanaa inuu ku bislaado buskudka adiga nussac haddii ubadata nusacuu ku jiraa marmara koo waxaa jirta oo jiidmaa mid mid waxaa jirta oo adiga oo nus sac mid laba sac hal sac qaadanayaa jirto siday u kala fududtihiin waa
milkiilaha foornadan oo la hadlay snai radio ayaa ka warbixiyey sida uu u socdo diyaargarowga buska duwo waxaa loo haynaa maashaa allah alxamdulilah hadda isfurfurtay waana inkastoo awaar iska jir dadka xoogaa haysanin awaar iska dhacday dhaqdhaqaaqyar waa iska jiraa hadda waa iska cimanaa shaqa ayaan ku jirnaa xarunta aada u shaqeysaa si fiican u shaqeynaa walaalkii alxamdulilah waa ka biilanaa ijaab iska dhiibnaa intii abaarta ka horeysay aada u cimin laha galabada mid kuleel baadiya oo roobla'aanta ka dhacday cash maaha balkii baadiya ayaa cunaa xaluu faakiysa loo cunaayo ninka dhishiisa la cunaayo marka saasa iska jirta walaalkii heerjoor waxay ugu diraaguloyeen saas ma waa heer baadiyaha ka fiican heerjoor waxay ugu fiican yihiin heer baadiyaha kisti ninkay haysti ayagana hadda waxay rabaan kiila kiila inay gataan mooye heer baadiyaha iyo magaalada magaalada hadda heer baadiyaha xoogaa rabaan aad u dhalaaq badan ayagana waa iska cunayeen dadka daruufaa jirta muume qof walba isku cuna laakiin daruufaa danaa jirta dantana laiskuma naca baladiya waxay ku fiican maadaama abaar dhacday oo wixii la gadi karan kiila busi kiila xalay gadinay kiila busi kiila xalay gadinay dhaqdhaqaaqaasa aa meesha kelaysaa meesha aa boqol baaf ka karinaysid laba boqol baaf aa kuu bixiysa oo buraaqa jirtana boqol konton aa bixiysa hadda laba boqol konton laba boqol aa bixiya baxlooya aada u iibsanayeen magaalada inkastoo la wada joogo dadka qaarna wax waa haystaan qaarna wax ma haystaan u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa ku soo aadaysa xilli bisha barakeysan ee ramadaan ay tahay gabagabo